بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo afartanaad ee suuratu lanfaal allah waxa uu leeyahay subxaanah waclamuu anamaa ghanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiin واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله وحول سبحانه واعلموا وحد أقاتان annamaa ghanimtum in waxaad haniimadaysateen waxaad khaniimaysateen ee aada khaniimo ku soo qaadateen oo min shay-in shay ah waxaad soo khaniimaysateen ee shay ah fa anna lilaah alle ayuu u sugnaaday khumusahu shan meeloodow meeshii shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayaa allah u sugnaaday iyo walirasuuli rasuulka ayaa khumuskaasi u sugnaaday iyo walidilqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibka ah iyo walyataamaa kuwa agoonta ah iyo walmasaakiini kuwa masaakiinta ee baahan iyo wabni sabiil ka waxa weeyaan musaafirkaee socotada ah in kuntum haddii aada ahaateen waxaa xukumkaasi sidaa yahay oo ay tahay inaad ku toosnaataan in kuntum haddii aada ahaateen aamantum kuwa rumeeyey billaahi alle kuwa rumeeyey haddaad tihiin iyo wamaa kii anzalnaanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayagii nebi moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam yowma alfurqaani kala saaridda maalinkeedii waxaanu ku soo dejinnay ee qur'aan ahaa haddaad rumaysantihiin waa yowma badrin eh yowma maalin waxaanu ku soo dejinay haddaad rumaysan tihiin yacnii yoomka hore ka bedel ama ku bayaamiba oo yowma maalin ah ama yowma maalin wixii aanu ku soo dejinnay haddii aada rumaysan tihiin maalinkaasoo iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii col colkii gaalada iyo colkii mu'miniintu ay kulmeen waa yowma badrin eh wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo ee kara weeyi wadkuruu xasuusta id wakhtigii antum idinku bilcudwati dunyaa ay kaa-inuuna aada ahaateen eed ku sugnaydeen bilcudwati dhinacii ama darafkii addunyaa ee u dhowaa xagga madiina yacnii cidhifkii ama dhinacii xagga madiina u dhowaa markaad ku sugnaydeen waa beder eh wahum gaaladuna bilcudwati dhinacii ay ku sugnaayeen dhinacii alquswaa ee ka fogaa madiina ee xagga maka xigay yacnii waxaad xasuusataan markaad beder idinkoo ku wada sugan idinkuna xagga cidhifka madiine xiga ee u dhow aada ku sugnaydeen iyaguna dhinaca madiine ka fog ee xagga madiine yacni maka xigta ay ku sugnaayeen warakbu safarkiina waa ciiru quraysh waa safarkuu abuu sufyaan hogaaminaye waddada ka baydhay eh warakbu safarkiina asfala ay fii makaanin meel u ku sugnaa safarkuna meeshaasoo asfala idinka hoosaysa minkum idinka waa xaggii xeebtee uu la maray abuu sufyaan safarka eh allah waxau ihi walow tawaacadtum haddii aad ku ballami lahaydeen dagaal antum wannafiir waa idinka iyo colkii maka ka soo baxee gargaarka iyo gurmadka u socday dagaal haddaad ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waa isku khilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanta oo dee waxa weeyaan ballan inaad ku kulantaan dagaal iskumaydaan waafaqdeene waa isku khilaafi lahaydeen oo labadiinna qolo qol unbaa baajin lahayd oo odhan lahayd dagaal diyaar uma nihin walaakin ha yeeshee jamacakum ullahu calaa gayri miicaad usoo qadar jamacakum اllah ilaahay wuxuu idinku kulmiyey antum wالnafiir idinka iyo colkii maka ka soo baxay waxaa rabbi idinku kulmiyey calaa gayri miicaadin ballan la-aanteed idinkoon ballan waxa weeyaan qabsan eh waxa uu sidaa rabbi idinku kulmiyey liyaqdiya allah oo jamacakum اllahu calaa gayri miicaadin waa ciladan macluulkeedii macnaha ilaahay wuxuu idinku kulmiyey ballan la-aan liyaqdiya allah waa tan ciladii si alla u xukumo amran arin si uu rabbi u xukumo arrinkaasoo kaana ahaaday huwa amarku mafcuula mid la samaynayo yacnii arrin dhacayoon marnaba baaqdeen si uu rabbi u xukumo ayuu idiin kulmiyey oo arrinku waa maxay dee iczaazu diinihi wa idlaalu lkufri wa ahlihi si ilaahay diintiisa iyo ehelkeeda u ciseeyuu u koryeeluu libinta u siiyo kuwa gaalada iyo mushrikiintana u duleeyo oo waxa weeyaan dil iyo gumaadba loogu geysto marka yacni arrinka alla uu damacsanaa ee uu doonayay wuxuu ahaa dee maalinta halkaa in lagu kala baxo oo tiradaa yar ee kooban een marnaba la islahayn iyagaa libinta heli inuu ilaahay u heeliyo si uu u muujiyo xaqnimadooda nimanka intaa faraleeg ee kunka gaadhaya ee gaadiid iyo wax walba haystana uu u duleeyo u jabiyo si uu baadilnimadooda u bayaamiyo allah waxaa u hi liyahlika waxaad u soo qadartaa wa facala maa facala ilaahay waxa uu sidaa u yeelay ilan waa cillo kale eh liyahlika si uu u halaagsamo man halaka cidda halaagsamaysaa can bayinatin ay calaa bayinah xujo cad korkeed isagoo ku sugan si ninkii halaagsamaya ee dhimanaya si caddaana uu u halaagsamo u dhinto oo wa yaxyaa uu u noolaado man xaya ka noolaanayaana can bayina ay calaa bayina si cad oo xujo cad oon caad saarayn uu ugu noolaado waxaana maanta looga jeedaa dhimashada iyo nolosha bimacna aliimaani waalkufri oo ka gaaloobayaana maanta si caddaana iyadoo wax walba u caddaadeen si uu u gaaloobo iyo kii gaalnimadiisa kusii jirayaaba kii waxa weeyaan iimaankiisa sii haysanaya iyo ka rumaynayaana si uu caddaan iyo xujo cad ugu rumeeyo ilan arrinta marka la kala bayaamiyo waxaa caddaanaya yaa ahlu xaqa yaa si ahlu baail ah markaa si loo kala baxo waana sida yowm lfurqaan loogu tilmaamay allah waxau ihi wa ina allaha allana la samiicun kii maqal badan weeyaan bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayoo la odhanaayo caliimun aw cilmi badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo allah waxau ihi id yuriikahum allah wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waktigii yuriikahum اllah ilaahay uu ku tusayey gaalada yuriikahum اllaahu waktiguu nebi muxamedow alla ku tusayey gaalada fii manaamika hurdadaada uu kugu tusayey waa riyo qaliilan iyagoo yar oon fara badnayn allah waxau ihi walow araakahum nebi muxamedow hadduu ilaahay ku tusi lahaa gaalada kahiiran wax fara badan hadduu kuu tusin lahaa oo wax badan uu kaaga dhigi lahaa manaamka lafashiltum dee waa fulayoobi lahaydeenoo waa baqan lahaydeen walatanaazactum waana ku doodi lahaydeen fil amri talada ay amra alqitaal oo dee badh yidhaahda aynu la dagaalano iyo badh yidhaah meye ka jooga uma bir dhigan karree waa isku diidi lahaydeen waxaana damiirulkhitaab kan loogu tiiriyey nebiga iyo asxaabtiisa si toosa lafashiltum walatanaazactum muraadku waxa uu yahay ay lafashila asxaabuka walatanaazacuu waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam marnaba fashil iyo tanaasuc kuma dhaceen waayo isagu dee yaqiin buu haystaa iyo hubaal oo waxyibaa ku socda laakiin kuwa looga baqayo inay fulayoobaan ama baqdaan ama arrinka ay isku diidaan waa saxaabatu rasuulillaah isagana amarka waxaa loogu jeediyey dee waa qaa'idkoogii allah waxau ihi walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa sallam ay sallamakum min alfashali waatanaasuc ha yeeshee allah ayaa idinka badbaadiyey baqasho iyo fulayow iyo khilaaf intaba waayo innahu alle caliimunkii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin alla ka u cilmi badan weeyi wadkuruu haddaba xasuusta muuminiintiyay dadkana xasuusiya id waagii yuriikumuuhum ilaahay uu gaalada idin tusayey id xilligiina uu gaalada idin tusayay iltaqaytum aa kulanteen ee foodda istarteen fii acyunikum indhihiinna dhexdooda uu idinku tusayo oo idiin tusinaayey qaliilan inay yar yihiin wa yuqallilukum idinkana uu idinku yaraynayey fii acyunihim indhaha gaalada gaalada indhahooda idinkana uu idinku yaraynayey maxaa ilaahay sidaa u samaynayey ee idinkana gaalada idinka dhigaya wax yar iyaga laftoodana idinka idinka dhigaya wax yar qolo walba qolada kale wax yar u arkaan si ay ugu dhiiradaan oo ugu dhaqaaqaan dilkooda iyo dagaalkooda maxaa ilaahay sidaa u samaynayey liyaqdiya allah si alla u xukumo amran arin si uu alla u xukumo arrinkaasoo kaana ahaaday huwa amarku mafcuulan kii la yeelaye la samaynayo arrin marnaba aan baaqdeen oo dhacaya si uu u dhaco ayaa ilaahay sidaa u yeelay oo arrinkaasi waa maxay waa si ay labada qoloba intay isugu soo dhiiradaan oo isugu soo dhaqaaqaan ilaan qoladani hadday u aragto qoladan kale wax yar kuwa kalena qolada kale ay u arkaan wax yar qolona qolo ka waaban mayso markaa si inta la isugu soo dhaqaaqo arrinkii alla xukumay u dhaco oo arrinku alla xukumay waa maxay waa kuwan faraha badan lee gaalada ah ilaahay inuu duleeyo la gumaado kuwan mu'miniinta tirada yarna ilaahay inuu uhiiliyo guusha ay helaan marka xikmadda ku jirtaa waxa weeye si ay isugu dhiiradaan oo isugu soo dhaqaaqaan allah waxau ihi wa ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacu lumuuru arrimaha loo celiyaa oo ma'aalkooda iyo masiirkooda dembe uu yahay allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiyey idaa laqiitum marka aada la kulantaan fi'atan koox oo kooxihii gaalada ka mid ah foodda marka a istartaan ee dagaal ku kulantaan fahbutuu sugnaada u ha cararina wadkuru llaha ilaahayna xusa dikran kaiira waa usoo qadar yani waxa weeyaan masderka mawsuufka ah wadkuru llaha ilaahay xusa dikraa xusid xusidaasoo kaiiraa fara badan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu si a u liibaantaan oo guusho u gaadhaan wa aiicu llaha ilaahayna aeeca wa rasuulahu rasuulkiisana aeeca oo walaa tanaazacuu hayiskhilaafina oo arrinka ha ku doodinoo ha ku kala tegina fatafshaluu si aydaan dabeed haddaad doodaan dee waxa weeyaan u fulayoobin oo aydaan u baqan oo watadhaba markaa aanay u tegin riixukum awooddiinna iyo quwadiinnu ha iskhilaafina si aydaan u fulayoobin oo aydaan u baqan awooddiinnuna u tegin wasbiruu sabra waayo ina allaha alle maca saabiriina kuwa sabir kuwa sabra ayuu rabbi la jiraa oo waxa weeyaan u gargaarayaa walaa takuunuu ha ahaanina kaaladiina sida kuwii kharajuu ka soo baxay min diyaarihim guryahoodii ka soo baxay bataraa liajli batarin kibir iyo qooq dartii uga soo baxay daartoodii iyo guryahoodii iyo wari'aa annaasi dadka istusid ay istusayaan darteed uga soo baxay guryahoodii oo wayasuduuna dadkana ka horjoogsanaya ama ka jeedinaya can sabiili illaah ilaahay jidkiisana dadka ka jeedinaya waa sadadii mutacadiga ahayd ee bimacna sadi mafcuulka qaadanaysay eh markaa tani waa jeedin ta kale bimacna suduudna waa jeedsi oo waa laazim oo wayasuduuna ka jeedinaya ayinnaas dadkana ka mancinayay oo ka jeedinayay can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka jeedinayey wallaahu allana bimaa yacmaluuna waxay kuwaasi samaynayaan muxiitunkii koobay weeyi ee abaalkooda marinaya waid zayana wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii zayana uu qurxiye lahum iyaga kuwa gaalada ah ashayaanu shaydaanku uu qurxiyey acmaalahum camaladoodii dagaalkii iyo cadaawaday nebi moxamed iyo saxaabadiisa ku hayeen ayaa uu qurxiyey oo wa qaala waxa uu ku yidhi laa haaliba wax idinka adkaanaya lakum idinka idinma sugna alyowma maanta min annaasi dadka xaggoodana idinkama sugna wuxuu ku yidhi ogaada maanta cid idin muquunin kartaa ma jirto naaskana wuxuu uga jeedaa muxamedun wa saxbu nebi moxamed iyo asxaabtiisa ay ishayaan wa qaala waxa uu ku yidhi shaydaankii laa haaliba wax idinka adkaanayaa lakum idinka idinma sugnaanin alyowma maanta oo min annaasi dadka xaggooda idinkama sugnaanin cid maanta idin muquunin kartaa macnaha nebi moxamed iyo asxaabtiisu maanta idinma muquunin karaan wa innii aniguna oday waxa weeyaan odayaashii reeraha u telinayuu isaga soo dhigay shaydaankii intuu usoo cumaamatay waxau ihi wa innii aniguna waa shaydaankii jaarun ay mujiirun kii idin gargaarayay idin badbaadinayaan ahay lakum idinka oo cadowgiinna waa idinka badbaadinaya oo waa idinka gargaaraya falamaa taraa'at ilfi'ataan labadii kooxood markay is arkeen ee isku soo baxeen ayaa nakasa uu ka noqday shaydaankii calaa caqibayhi labadiisii cidhbood buu dib uga noqday waxaa la yidhaha nakasa calaa caqibayhi marka uu qadaadka ama dhabarka u socdo maaha intuu jeedsaday inuu caadi u noqdee isagoo soo jeeda ayuu qadaadka u soconaya ama dhabarka waa nakasa calaa caqibayhi oo wa qaala waxau ihi shaydaankii isagoo markaa cidhbihiisii dib uga noqday oo qadaadka ama xagga dhabarka u siqaya oo u soconaaya ayaa waxa uu ku yidhi inii anigu beriun beri baan idinka ahay minkum idinka waayo inii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkayn oo malaa'igta soo degaysa ah ayaan arkayaa inii anigu baa uu yidhi akhaafu allah ilaahay baan ka baqanayaa wallaahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay weeyi taqibaabuu iska dhigay id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad wadkur waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa id wakhtigii yaquulu ay odhanayeen almunaafiquuna kuwii munaafiqiinta ahaa iyo waladiina kuwii fii quluubihim marad qalbiyadooda cudurku uu ku jiray ay odhanayeen iyagoo mu'miniinta la hadlaya hara waxa lugooyo dagay haa-ulaa'i kuwaas mu'miniintay farta ku fiiqayaan deenuhum diintoodaa lugoysoo been u sheegtay oo iyagoo intan leeg oo awood iyo tiro iyo tayatoona aan lahayn ayay ciidanka intaa fara leeg ay leeyihiin waanu u birdhigananaa kuwan waa la gumaadayaa oo maanta gan baa laga siinayaa diintoodaa dagtay alla waxau ihi kuwaa isagoo u jawaabaya waman yatawakal cala allah allah ruuxa tala saarta ee arrinkiisa u dhiibta fa ina allaha alle casiizun kii qaaliba weeye gacan sarreeye cidina aanay ka qaalib noqon karin xakiimun ee falsuuban shay walba halkiisa dhiga wallaahu gaalibun calaa amrih walaakina akara annaasi laa yaclamuun haadihi alaayaat ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay xukmu taqsiimi alghanaa'im haniimooyinka sida loo qeybsanayo oo rabbi waxa uu tilmaamay in haniimadii marka shan qaybood loo qaybiyo qayb waa khumus ah in ay leedahay qaybtaa uu leeyahay allah iyo rasuulkiisa iyo asnaafta la taxay yacni allah iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo afarta qaybood ee ka dambeeya ayaa waxaa rabbi u tilmaamay khumuska inay leeyihiin khumuskuna waa shan meeloodow meel afar baa soo hadhay marka afarta soo hadhay waxaa iska leh dee alghaanimuun raggii dagaalka galay ee xoolaha soo qaaday ee soo qaniimaystay iyagaa xaq u leh iyagoo kala badsanaya oo ninkii waxa weeyaan dee faariska ahaa ee fardafuulka ahaa saddex sahmi u qaadanaya ninkii faraska ku dagaalamayay sahmi isagu uu leeyahay iyo laba farasku ay u leeyihi oo faraskii dee calaf iyo diyaarin iyo daryeel buu u baahanyay lagu jihaadayay waana gaadiidka markaa la haystay ugu qiimo badnaa ninkii lugta ahaana hal sahmi uu leeyahay oo saxiixaanka waxaa ku sugan xadiidu bnu cumar inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam jucila lilfarasi sahmayn walisaaxibihi sahma yacni xadiidka ibnu cumar wuxuu lahaa waxaa faraskii loo yeelay waa ninkii faariska ahaa ee fardafuulka ahaa ee faraska ku dagaalamayey waxa weeyaan faraskiisii waxaa loo yeelay laba sahmi saaxiibkiisii ku dagaalamayeyna sahmi marka faariskii iyo faraskiisii waa saddex qaybood ayaa uu helaya ama saddex qori ama saddex sahmi kii waxa weeyaan lugta ahaana hal sahmi marka iyagoo sidaa u kala badsanaya faariskoodii iyo raajilkoodii waxaa afarta soo hadhay loo qaybinayaa waa mujaahidiintii haddaba khumuskaa laga dhex saarayo qabla alqisma ilan haniimadii marka halkaa lasoo dhigo intaan laba qaybin baa shan meeloodow meel laga saaraya meeshaa laga saarayo faana lilaahi khumusahu walirasuuli baa u horeysa waxay culimmadu isweydiiyeen faana lilaahi oo waxa weeyaan qeybta alle loo sugay halkee lagu bixinaya culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa lilkacba oo beytka ilaahay oo xurmada leh masaalixdiisaa lagu bixinayaa laakiin waxaa raajix oo xoog badan in la yidhaahdo lilaahi waxaa loogu horreysiiyey uun litabaruki waliannahu huwa alaamiru bidalik ama bitilka alqisma waxaa alle loogu hormariyey uun barakaysi lafduljalaalaha iyo isamkiisa la barakaysanayo iyo inuu alle yahay ka isagu amray sidan in loo qaybiyo ee ma jirta qayb gaaroo laleeyahay tan ilaahay baa leh qaybta ilaahay loo sugayna waxay la mid tahay uun weli rasuuli tan rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka waxay isugu soo ururaysaa faana lilaahi khumusahu walirasuuli yacni khumuskiisu alluu u sugnaaday iyo rasuulka waxaa looga jeedaa uun ilaahay waa kii amraye ee khumuskaa qeybta ugu horeysa rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam isagaana markaa masaalixda iyo halkii uu doono ku bixinaya qaybta ku xigta waxaa le walidi lqurba waa qaraabatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam xigtadii nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam xigtadaas iyo ahlu beytka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay culimmadu yidhaahdeen waa man xarumat calayhim asadaqa waa kuway sadaqadu ka xaaraantinimowdeen sadaqada qaadanay waana banu haashim iyo banu banulmualib banu haashim oo laftii ama jilibkii uu nebigu ka dhashay ah iyo banulmualib laakiin banuu cabdishamsin iyo banuu nawfal iyagu waxba kuma leh afartuba dee rag walaalay ahaayeen laakiin waxaa la yidhi banuu cabdishamsi iyo banuu nawfal iyagu waxay ahaayeen kuwa nebiga sala allahu calayhi wasalam la dagaalama oo waxa weeyaan aan badbaadin laakiin nimankan kale waxay ahaayeen fii jaahiliyatin wa fi lislaam wakhtigii jaahiliyada ay ku sugnaayeen iyo xilligii islaamka iyo kooda kaafirka ah iyo kooda muslimkuba nebiga waa difaaci jiray sala allahu calayhi wasalam waa banuu haashim iyo banulmualib oo nebiga agtooda far laguma saari jirin farna laguma fiiqi jirin sidaa darteed ayaa haniimada khumuskeeda waxaa xaq u yeeshay banuu haashim iyo banulmualib waana kuwa sadaqadu ay waxa weeyaan xaaraanta ka tahay qolada kale waxa weeyaan alyataama waana kii aabihii oo dhintay isagoo yar kay hooyadii dhimatay kuma jiro kaa raja baa la yidhaahdaa oo haddii hooyadu dhimato dee mas-uulkii baa nool oo masruufaya ilmaha yar laakiin haddii aabbihii yaraan ku dhinto dee waxa weeyaan hooyadu waa daciif oo ma daryeeli karto marka agoon weeyaan oo xaq buu ku leeyahay khanaa'imkii iyo sadaqaadkii inta uu ka qaangaadhayo mar hadduu qaangaadhana dee laa yutma bacda alixtilaam agoonnimo qaangaadh kama dambayso waa intuu yaryi uu sabiga yahay uun qolada kale waa masaakiinta baahan miskiinkuna waa alladii laa yajidu ghinan yugniih wax ku filan kaan helayn baa miskiin la yidhaah ka u dambeeya waa almusaafir waa kii socotada ahaa ibnu sabiilkii sahaydu ka gooday xaq buu ku yeelanayaa ilaahay waxa uu tilmaamay waclamuu ana maa hanimtum min shayin waa nakiro nakiraduna cumuum bay faa'iideysaa waxaad soo haniimaysateen oo wux uun ah qalla aw kahur ha yaraado ama ha badnaado marka waxaa halkaa laga qaadanayaa wixii haniimo lasoo qaato irbadna ha noqdee min shayin wuxuun ah nakiradu waa cumuum qaliila kaana aw kaiira haniimana waxaa la yidhaah almaalu lma'khuudu min alkufaari bilquwa xoolaha gaalada xoog lagaga soo qaatay laga soo furto ayaa haniimo la yidhaah laakiin gaaladu hadday baqaan oo xoolaha ka yaacaan oo dagaal la-aan lagu soo qaato haniimo lama yidhaahdee fay baa la yidhah kaa fay waayo kaanamaa faygu waa min arujuuco kaanamaa xoolahan muslimiintu marka horeba inay xaq ulahaydoo uu dib ugu soo noqdo usoo laabtay fay baa la yidhaha ka kusoo yani lagu helo dagaal la-aan ilaahay markuu tilmaamay xukumka haniimada iyo qaabka loo qaybinayo ayaa waxa uhi in kuntum aamantum biاllahi wma anzalna calى cabdina ywma alfurqaani ywma altaqa ljamcaan xukumkaa ku camal fala oo ku toosnaada haddaad rumaysantihiin ilaahay iyo qur'aankaanu addoonkaiyo kusoo dejina maalintii kala bixidda yowma alfurqaan waa maalintii bedero waxay ahayd maalin jumcaha toddobiyo tobanka ramadaan yowma alfurqaanna waxaa loo yidhi waa maalintii xaq iyo baadilku kala caddaadeen dabeed ilaahay waxa uu ka warramay dhacdadaa beder waxyaabo ka mida ayuu ka qisooday oo alla waxau ihi bal waxaad xasuusataan xilligaa ku sugnaydeen bilcudwati dunya wahum bilcudwati lquswa warakbu asfala minkum waxaad ku sugnaydeen dhinacii xagga madiine u dhowaa iyaguna waxay ku sugnaayeen dhinacii xagga madiine ka dheeraa ee xagga maka xigay safarkiina meel idinka hoosaysuu ku sugnaa oo iyagu way idinka baydheenoo xagga xeebta xeeligeeda waa kuwii maray ilaahay markaa waxau yihi haddii aad ballan ku geli lahaydeen dagaal inaad ku kulantaan idinkiiyo colkaasina ismaydan waafaqdeen laakiin ilaahay wuxuu ballan la-aan idinkoon hore usii ballamin oon ugu talagelin wuxuu rabbi idiin kulmiyey si uu ilaahay arrin hore u xukumay waxa weeyaan u fuliyo oo ah maanta inuu kala caddeeyo gaalo iyo muslimiin oo waxa weeyaan arrinkooda uu kala muujiyo liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinah ilaahay waxa u ihi rabbi waxa uu sidaa u yeelay si ka halaagsamayaana si cad u halaagsamo ka noolaanayaana si cadoo badheedha u noolaado waxaa looga jeedaa kii rumaynayaana xujo cad ugu rumeeyo kii gaaloobayaana xujo cad ugu gaaloobo yacni marka ilaahay aayaadkaa uu ka muujiyo maalintaa beder ee xaqa iyo baadilku ay kala soocmaan si nin walba dariiqa uu qaadayo si badheedhoo caddaanon caadsaarayn uu u qaato u doorto ilaan xujadii waa caddahaye marka dhimashada waxaa looga jeedaa alkufur gaalnimada noloshana waxaa looga jeedaa aliimaan rumaynta qur-aankuna taa waa tilmaamo rabbi waxa uu yidhi awaman kaana meytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaariji minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun allah waxa uu ihi ma mid ahaaday mid dhintay markii hore waa markuu gaalka ahaa dabeed aanu ku noolaynay iimaanka miyuu la mid yahay sidii mid masalkiisa iyo xaalkiisu uu ku sugan yahay madowyo iyo dulumaad fara badan oon dhinacna uga bixi karayn sidaasoo kale ayaa gaalada camalkooda xun loogu qurxiyey idan aayaddan alla wuxuu ku tilmaamay qofka gaalkii xaaladuu gaalka ahaa inuu meyd ahaa awaman kaana meyta markuu rumeeyeyna u noqday qof soo noolaaday fa axyaynaahu marka waxaa looga jeedaa liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin waxaa miaal iyo tusaale uu u yahay alkufr waliimaan gaalnimadii iyo iimaankii waxaa kaloo aayaadkan ku sugan amara allahu tadkiiru lmuminiina binicmati illaahi calayhim binnasri fii badrin ilaahay waxa uu xasuusinayaa muuminiinta nicmaduu ku galladaystee ah inuu ugu hiiliye beder iyagoo yar taag daran ducafo ah ayaa ilaahay nasrigiisa iyo guushiisa gaadhsiiyey walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adila waxaa kaloo aayaadkan ku sugan amara allahu lmu'miniina bihabaati fi lqitaal ilaahay waxa uu amray tabaaraka wa tacaala mu'miniintu inay dagaalka ku sugnaadaan oonay cararin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun saynu hore usoo tilmaanayna markii hore wuu cuslaa arrinka dagaalku cidda uu mu'minku u jilib dhigayo u sugnaanayo laakiin markii dambe waa laga fudaydiye oo yacni waxaa loo fudaydiye oo loo sharciyeeyey ninka mu'minkii inuu laba qof oo gaaluun u bir dhigan karo ama u jilib dhigi karo wixii ka badan uu ka carari karo oo macnaha wixii libinlaaba oo boqolkii laba boqol yani dee inay u jilib dhigi karaan laakiin saddex boqol hadday noqdaan dee aanay u jilib dhigi karin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan uu ku tilmaamay bayaanu ana anasra min cindi illaah walaa yunaalu ila biaacatihi wa aacati rasuulih wa ana alikhtilaafa watafaruq huwa sababu alhaziimati walhawaan ilaahay waxa uu caddeeyey in guusha iyo gargaarka lagu gaadho aacadiisa iyo aacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa lagu jabo ee lagu hooge lagu halaagsamaano uu yahay iskhilaafka iyo iska hor imaatinka waaطiicu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wاصbiruu ina allaha maca asaabiriin aayaddaas ilaahay waxa uu ku tilmaamay in tanaasuca iyo iskhilaafku uu sabab u yahay alfashal wa dahaabu الriix in la fashilmo la fulayoobo cadowga laga baqo awoodda iyo waxa weeyaan quwaduna ay tagtoy baaba'do maanta waaqica ummadda muslimiintu ay ku sugan tahay aayaddaasi tusaale cad bay u tahay oo maanta ummaddii islaamku fashilat wadahaba riixuhaa cadowgoodii waa ka fulayoobena waa ka baqeen awooddoodiina waa baaba'do waa tagtay laga haybadaysan maayo waxba laysaga tirin maayo waxaana asal iyo asaas u ah dee walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum way iskhilaafeen kooxay kala noqdeen diin bay ku kala tegeen siyaasaadkii bay ku kala tegeen nin walba ururiyo jamaacuu samaystay dee waxba laysaga tirin maayo shicirkii carbeed waa kii lahaa ta'ba arimaaxu ida ijtamacna takasuran wa ida iftaraqna takasarat aaxaadan warmaha iyo uluhu haddii laysu geeyo ma jabaan toban ulood isku qabo oo jebi isdheh ma jebin karas wa ida iftaraqna takasarat aaxaadan haddii la kala geeyo midh midh loo jabiyana dee si fudud baa mid walba waxa weeyaan laba isleeg loo kala jebin karaa waata maanta ummadda islaamka heshay markay kala tegeen dowlado iyo jamaacaad iyo afraadba ayaa cidlo cadowgoodii ka helay oo mid walba halkeeda waraaba ku cunay ilaahayna waxa uu amray ummadda inay midowdo oonay kala tegin wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu allah waxa u ihi war waxaad cuskataan xadhigga ilaahay idinkoo midaysan oo ha kala tegina amarkii way khilaafeen oo xadhiggii ilaahay iyagoo midaysan may cuskan nahyigiina way ku dhaceen oo waa kala tegeen oo nin walba kul man jamaca casharata taxazaba waxazabahum wasamaa lihawan fii nafsihi jamacatan aw xaraka kii toban isku toosiyaaba waxa weeyaan intuu meel ku ururiyo ayuu yihi ree hebel baa laydin yidhaah oo qabyaalada ummadaha kala kaxaysa iyadana waxaa ka daran ta diinta dhexdeeda laga samaynayo ee nin walba uu xarako iyo jamaaco ree hebel baa laydin yidhaha uu leeyahay ilaan waa nooc qabyaalad kaloo diineeduune ilaahayna taa waa xarimay oo rabbi subxaanahu wa tacaala aayaad tiro badan oon la soo koobi karin ayuu ku tilmaamay xaaraantinimada tafaruqa iyo in la kala tago walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim farixuun allah waxau ihi war ha ka mid noqonina mushrikiinta ay laa tatasifuu bisifati min sifaati lmushrikiin alaa wahuwa tafaruq ha ku sifoobina sifo ka mida sifaadka gaalada waa kala taga diinka diinta lagu kala taga eh mushrikiinta ha ka mid noqonina markii la yidhi waa la sii qeexay waxaa laleeyahay waar iska jiro o iska ilaaliya min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kuwa diintooda kala geeye ku kala tegey ku kala dhaqaaqay ninba dacalu jiitay ee kooxo waxa weeyaan aan isbixinay noqdo iskhilaafsan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun qolo wal iyo urur walba uu la dhacsan yahay waxa agtooda yaalla kuwa kalena aan waxba u arkay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaahum اlbayinaat wa ulaaika lahum cadaab cadiim allah waxau ihi war ha ka mid noqoninoo ha ahaanina sida kuwii kala tegey iskhilaafay intay aayaadka cadcadi u yimaadeen dabadeed kuwaasi waxay leeyihiin cadaab weyn waxa haddaba ayaan darro ah dadku way khaldamaan laakiin mu'minku gefka markuu galo hadduu garto oo uu ka garaabayo inuunbaa la arkaa inuu ka soo noqdo oo dee qofku waa khaldami karaa laakiin waxaa kuugu daran qof khaldan oo haddana khaladkiisii u meel samaynaya oo difaacaya oo saxaya oo ka dhigaya wax diintu ogashahay waa munkarun calaa munkar waa dembi dembi saaran khilaaf buu ku dhacay oo shareecadiibuu khilaafay urur iyo jamaacuu sameeyey magacuu doonaha u sameeyo manhajku doonaha u sameeyo qoladuu doonaha u bixiye haddana waa difaacaya wuxuu leeyahay diintu waa ogoshahay waa dembi dembi saaran marka waa ayaan daro waayo kaa waxaa dhaamo qofka gefka uu galay garanaya ee yacni damiirkiisu uu damqayeele wallahi khalad baad ku jirtaa waxaynu qawaacidda shareecada ku naqaanaa kullu maa addaa ilaa muxaramin fa huwa muxaram wax kastoo xaaraan sabab iyo wasiilo u noqdaa oo ummadda geyeysiyo gaadhsiiya isna waa muxaram waxaa shaki la-aana tafaruqa ummadda dhexdeeda ka dhacay iyo kooxaha loo kala qaybsamay waxay dadka dhexal siiyeen colaad iyo nacaybsho iyo tafaruq iyo kala tag iyo dacfi iyo dulli waa waxaan qof caaqilo ka qarsoonay wax kaleba haddaan la eegin natiijada ka dhalatay foolxumadeedaa daliil u ah xaaraannimadeeda waayo shareecadu dadka ma amarto uma bannayso wax raad xun ka dhalanaya oo ummadda baabi'inaya sharciga ilaahay taa waa ka nasahan yahi ilaahay waa xakiim allaha shaarica ah sharcigiisuna xikmad buu xambaarsan yahi suurtagalna ma aha in loo jideeyo wax ummadda dhexal siinaya burbur iyo baaba marka tafaruqa jamaacaadka ummadda dhexdeeda lagu sameeyey ee laga yaabo wadaadada qaarkood inay difaacaan oo daliil u doondoonaan dee la yaab ma leh oo waxa weeyaan wadaadka khaldani waxaa laga yaabaa inxiraafkiisa iyo khaladkiisa inuu meel u raadiyo horena dee waa loo arki jiray iminkana waa la arkaa shareecadana in badan bay ku badan tahay canaanta la canaananayo dadka cilmiga leh ee cilmigooda ka baydhay lama canaanteen haddaanay jirin kuwo culimo oo cilmigii u bedheeraya inay ka baydhaan isagoo cilmi leh oo diintii garanaya ayaa haddana hawadii ka xoog roonta markaasuu doonayaa diin la-aantiisa iyo wixii aan diinta ahayn inuu daliil u doondoono u raadiyo isagoo ku socda qaacidada la yidhaahda ictiqid uma istadil horta ictiqaad taxasubku waa bannaan yihi markaasuu halkan u dhaqaaqaya xaggan baxti samaynaya waxbuu baadhayaa dee ma wax laysku soo hagaajiyaa la waaya ruuxu hadduu doono markuu dee cilmina leeyahay uu u badrheerayo gefka iyo inxiraafka dee wuxuu ku tacalluquu qabsado waayi maayo marka calaa kullin walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum maanta halkay ummaddu taallo waxa dhigay altanaasuc watafaruq waana arrin maragmadoona oo caddaan ah walaysa yasixu fi ladhaani shayun ida xtaaja annahaaru ilaa daliilin cadeeddaa ninka idhaa inay soo baxday maxaa u daliila dee waxa weeyaan dee kaasi waxba waxbaba rumaysan maayo shayba ansixi maayo waxbaba la rumaysan maayo qofku cadeeddaa harhkaa cad intuu baxo hadduu idhaahdo maba jirte maxaa u daliila dee waxaa la mid a axsaab in la sameeyaa way bannaantahy maxaa diidaya waxaa diidaya oo kugu filan walaa tanaasaluu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waa la fashilmay awooddiibaa baaba'day gaaladiibaa cagta hoosteeda ina gelisay waayo waxayna yidhaahdeen dimuqraadiya wax la yidhaha baa jirto oo hanaanka xisbiyada badan iyo ururada badan ayaa lagu badhaadhaya lagu barakoobayaayo innaka waddankeennan yare intan kooban aynu ku noolnahay ayaabaynu markhaati ka nahay intayna dhexal siisay ururada siyaasiga ah soo ma aragtaan maalmaha intikhaabaadka iyo doorashada maxaa dhaca ma waxaasaa diin iyo dadnimo ay ogoshahay iska dhaaf diina qofka caqliga saliimka a leh ayaan qirayn oon sugayn waxaa waxa ka dhashay taasay inoo barakaynayaan oy badhaadho inooga dhigayaan oy leeyihiin waxa weeyaan ururadaa badan wa waa in la sameeyo taasaa lagu badbaadayaa waxa lagu baabiye lagu halaagsamayna waa iyada waxa labadii guri kasoo wada toosayay ay ku noqdeen kuwo aan is arki karayn kuwii dad isugu dhowaa ayaa kala baydhaya maxaa kala duway dee laba urur bay ku kala jiraan weliba gaar ahaan maalmaha dee xumadda iyo xamaasadu ay cirka marayso dee gacan inuu qaadu ku dhawaanaya walaalkiisa hadda hooyadii ay dhashay markaa taasaa kuugu filan xumaanta iyo xaaraannimada waxan iyo diin in aanu ahayn diinta islaamka haddii quruxdeeda iyo qiimaheeda sideeda loo qaadan lahaa waxaa waynu ka nabadgeli lahay badhaadhahan rasmiga aynu doonaynana waynu gaadhi lahay laakiin dee intaynu manhaj gaalo daba soconno aynu leenahay dimuqraadiyaddii si fiican bay u hana qaaday dee xumaantaa iyo dhibaatadaasun baynu ayna dhexalsiinasahayoo dhibkaasun baynu ku jiraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayaadkaas sidaynu tilmaannay waxa uu ku caddeeyey markaas in nasriga uu sabab u yahay ilaahay taacadiisa iyo taacada rasuulka iyo midnimada jabka iyo haziimadana uu asal u yahay macaasida iyo iskhilaafka meel kaleba intaana tegin dee ghaswatu uxud maxay saxaabadu ku jabeen amarkii rasuulka ay khilaafeen macsiyatun waaxida ayaa keensatay inay jabaan nebi maxamed oo dhex jooga sala allahu calayhi wasalam amara allahu lmuuminiina bilikhlaas ilaahay waxa uu muuminiinta u tilmaamo amray ikhlaas iyo diinta inay u badhax tiraan waxaa laga qaadanayaa walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa'a annaas marka laguu diidayo riyaaga iyo kibirka iyo isqaadqaadka waxay xambaarsantaho ku jira ikhlaas iyo inaad ilaahay u badhax tirto camalkaaga waayo waxaa la yidhi sida kuwa ha noqonina qisadani waxay ku saabsan tahay markii waxa weeyaan abu sufyaan oo safarkii quraysheed xagga shaam ka soo kaxeeyey markii waxa weeyaan uu ogaaday in waddada loo gelayay oo quraysh u wardirsadee uu yidhi ka soo kaco gurmad waxa weeyaan soo dira ayaa ninkii abujahal markuu ciidankii kunka ahaa soo hogaamiyey ee uu dhexda soo marayo intaanu madiinaba usoo dhowaan meesha juxfa la ydhaa markuu marayo ayaa fariin kale uga timid abu sufyaan uu leeyahay war waan nabadgalya guryihiinni iskaga noqda ilaahay safarkiinni waa idiin badbaadiyee markaasuu abujahal yidhi wallaahi inaanan noqonayn ilaa aanu beder tagno oonu halkaa degno oo geela ku qalanno oo khamrada ku cabno oo habluhu noogu heesaan oo caraboo dhamme ayna aragto ay naga haybadaystaanoo arrinkayagae warkayga ay maqlaan oy ku sheekaystaan wallahi inaanaan dib u noqonayn halaagiisuu u socday isna wuxuu islahaa guul iyo gargaar baad gaadhi marka taasi markay dhacday ayaa waxaa la yidhi walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa'a annaas war kuwa ha la mid noqonina idinku hor ilaahay iyo ikhlaas u baxa waxaa kaloo rabbi tilmaamay shaydaan inuu u qurxiyo camalladoodii waxaa la yidhi markii abujahal uu maka ka soo baxayey ayaa nimankan quraysheed qolada reer bani bakar la yidhaahdo min kinaana ayaa dagaal xumi ka dhexeeyey markaa way shakiyeeno waxay dhahen war haddaad baxdaan bilaa qoladii idiin soo weydaarataa maxasta oo idinsoo dhabarjabisaa markaasaa nimankaa reer bani bakar ee kinaana odaygoodii oo suraaqa ibnu maalik la odhan jiray suuradiisii oo kalaa shaydaan ugu yimid isagoo isku soo ekeysiye suraaqa markaasuu abujahal u yimid iyo ciidankii quraysheed waxa uu ku yidhi markaa niman yahow quraysheed ha ka baqanina dhabarjabin inaan idinku samayno bal waxa weeyaan maanta idinkaanu hiil iyo hooba idinla garab taaganna waananu idiin heelinaynaa socda oo dhaqaaqa wuxuu u qurxiyey markaa shaydaan isagoo odaygii reer bani bakar ee suraaqa ibnu maalik isku soo ekaysiiyey waxa uu u qurxiyey camalkooday ku socdeen oo ah dagaalka iyo weerarka inaanay ka laaban waxaanuu yidhi maanta laydin muquunin maayo anna waan idin garab taagana dabeed mar alla markii labadii kooxood isu soo muuqdeen ayuu cidhibtiisa dib uga noqday ilan shaydaan buu ahaaye markaasay yidhahdeen war ma halkaasaad nagaga dhaqaaqaysaa adoo arkaya waxa soo xaadiray markaasuu yihi innii bariiun minkum innii araa maa laa tarown beri baan idinka ahay waxaydaan arkayn baan arkaya ilan waa shaydaan oo malaa'igta soo degaysuu arkay innii akhaafu llaha wallahu shadiid lciqaab halkaa waxaa ka cad shaydaan waxaa caado u ah inuu aadamaha lu gooyo oo markuu halaagga ku hubsadana uu isaga dhaqaaqo aayaad badan baana taa lagu tilmaamay ka maali shayطaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bariiu mink inii akhaafu اllaha rab اlcaalamiin fakana caaqibatahumaa anahuma fi الnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaء الظaalimiin allah waxa uu ku tilmaamo uu yidhi waa sidii shaydaan oo kale oo insaankii markuu ku yidhi gaalow ee uu gaaloobay ayaa wuxuu yihi war anigu beri baan ka ahay markuu gaalnimadii ku hubsaduu yidhi beri baan ka ahay ilaahay baan ka baqayaa dabeed cidhibtoodii waxay noqotay isaga iyo kii uu lumiyeyba naar inay ku waarayaan daalimiinta abaalkooduna waa ka ah waxaa kaluu samaynayaa waxa weeyaan jahannamo dhexdeeda ayuu khudbad ka qabsanaya waa ibliis waa shaydaanka wa qaala shayطaanu lama qudiya اlamr in allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana liya calaykum min sulطaan ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wma antum bimusrikiya inii kafartu bima ashraktumuuni min qabl ina الظaalimiina lahum cadaabu aliim allah waxa uu yihi shaydaan wuxuu odhanayaa arrinkii marka la kala xukumay ee qoladii naartana naar lagu hubsaday qoladii jannadana janno ee ay naartii ku dhex jiraan baa ibliis u khudbadaynaya marka wuxuu odhanayaa in allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum ilaahay wuxuu idin yaboohay uu idin ballan qaaday ballanqaadkii xaqa ahaa anna ballan baan idiin qaaday fa akhlaftukum anuu ballantii waan idinkaga baxay maanta wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin ila an dacawtukum fastajabtum lii wax awood iyo suldaan iyo xoog aan idinku lahaana muu jirin oo nin aan fooda soo qabtoon khasab ku lumiyey idinkama mid ahayn laakiin waan idin yaro yeedhyeedhay un inta idiin gacan haadiyoon xumaha idiin qurxiyey unbaad isoo daba dhaqaaqdeen dee falaa taluumuuni waluumuu anfusakum maanta aniga hay canaananine idinku iscanaanta maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikiy idinku waxa weeyaan anigu idinka waxba idinma tari karo maanta idinma badbaadin karo idinna waxba ima tari kartaan inii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl wax alla waxaad ilaahay iigu shariig yeeli jirteen ee ii samayn jirteenna maanta waan ka gaaloobo waa dafiray oo waan diiday ina aalimiina lahum cadaabun aliim aalimiintu waxay leeyihiin cadaab daran labadaa aayadood iyo tan aynu haynaaba waxay tilmaamayaan shaydaan caadadiisu inay tahay mar alla markuu aadamaha ku hubsado halaaga inuu ka dhaqaaqayo cidlo kaga dhaqaaqayo marka ruuxa muslimka ah ee mu'minka ah dee taa waa inuu ku cibro qaato oo marnaba shaydaan aanu ku dagmin oo waxa weeyaan lugooyadiisa uu iska ilaaliyo allah waxau ihi waclamuu waxaad ogaataan anamaa hanimtum in waxaad haniimaysateen oo min shayin shay uun ah ha yaraada ama ha badnaadee faana lilaahi alla inuu sugan yahay khumusahu shan meeloodow meeshiisu alle inuu sugan yahay iyo walirasuuli rasuulka iyo walidilqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibka waa qaraabada nebige iyo walyataamaa kuwa agoonta ah iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili ka socotada ah goormaa xukumkaasi uu sidaa yahay in kuntum aamantum billaah ama waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad ahaateen aamantum kuwa rumeeye bilaahi alleh haddii aad tihiin kuwa alle rumeeye iyo waxa ka dambeeyaba waxa weeyaan dee ku toosnaad oo ku camal fala amarkaa laydin siiye wey in kuntum haddii aad ahaateen aamantum kuwa rumeeyey bilaahi alle rumeeyey iyo wamaa kii anzalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayagii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam yowma alfurqaani kala saaridda yowmkeedii maalintii xaq iyo baadilka la kala saaray qur-aankaanu ku soo dejinnay haddaad rumaysan tihiin yowma maalin waxaanu ku soo dejinnay haddii aada rumaysan tihiin maalinkaasoo iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii col gaaladii iyo mu'miniintii taa haddaad rumaysan tihiin hee dee facmaluu bimaa dukir waxaa la soo xusay dee ku camal faloo ku toosnaada wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi wadkuruu xusuusta dadkana xasuusiya id waagii antum idinku bilcudwati اdunyaa ay kaa-inuuna aad ahaydeen ee kusugnaad ku sugnaydeen bilcudwati dhinacii addunyaa ee dhowaa ee xagga madiine xigay wahum gaaladuna bilcudwati dhinacii ay ku sugnaayeen alquswaa ee fogeyd ee xagga maka xigtay wاrakbu safarkii abuu sufyaan uu la socdayna asfala ay fii makaanin meel uu ku sugnaa meeshaasoo asfala idinka hoosaysa minkum idinka waa xaggii xeebtee u maray eh walow tawaacadtum haddii aad ku ballami lahaydeen dagaal ay antum wannafiir idinka iyo colkii maka ka soo baxay dagaal haddaad ku ballami lahaydeen lakhtalaftum waad isku khilaafi lahaydeen filmiicaadi ballanta oo waxa suuroobi lahayd inaydaan kulanteenba walaakiin ha yeeshee jamacakum اllahu calىa gayri miicaad ballan la-aan ilaahay wuxuu idinku kulmiyey liyaqdiya allah si uu ilaahay u xukumo amran arin arrinkaasoo kaana ahaaday huwa amarku mafcuula mid la samaynayo arin dhacaya oo aan baaqanayn si uu rabbi u xukumo darteed ayuu idinku kulmiyey ballan la-aan liyahlika usoo qadar macluulka ciladan labaad wa facala maa facala waxaa rabbi uu sameeye maalintaa wuxuu u sameeyey liyahlika si uu u halaagsamuu u dhinto man halaka ka halaagsamayee dhimanaya can bayina si caddaana ka gaaloobayaa si caddaanoo badhaydha si ugu gaaloobo oo wayaxyaa uu noolaado man xaya ka noolaanayaana can bayina si caddaana ka iimaanka qaadanayee mu'minka noqonayae rumaynayaana si uu caddaan ugu rumeeyo ilan xaq iyo baadilkii isma huwana oo way kala baxeen maanta eh waina allaha allana la samiicun kii maqal badan weeyi bikulli maa yuqaal caliimun ee u ogaal badan bikulli maa yufcal wadkur xus nebi allow dadkana xasuusi id wakhtigii yuriikahum allahu ilaahay gaalada uu ku tusinayey nebi muxamedow fii manaamika hurdadaada uu kugu tusinayey iyo manaamkaaga iyo riyada dee riyada ambiyaduna waa waxyi oo waa xaqe qaliilan inay yar yihiin uu kugu tusinayay hurdada walow araakahum haddii ilaahay ku tusin lahaa nebi moxamedow kuwa gaalada ah kaiira yacni inay fara badan yihiin hadduu rabbi kuu tusin lahaa lafashiltum dee waa biqi lahaydeen oo wala tanaasactum waana isku waana isku qabsan lahaydeen oo waa isku khilaafi lahaydeen fi lamri arrinka ay amra alqitaal yacni arrinka dagaalkana waa isku qaban lahaydeen oo war aynu la dagaalano iyo yaynaan la dagaalamin ayaa isku qaban lahaydeen saynu hore usoo tilmaanay marnaba nebiga fashal kama dhacayn oo yaqiin buu isagu haystay oo dee waxyi baa ku socday laakiin cidda loo jeedaa waa ciidankiisii iyo colkiisii iyo asxaabtiisii sharafta badnayd oo iyaga ayaa dee qaarkood dee fashalka iyo tanaasucu uu ka dhici lahaa oo la fashiltum ay la fashila asxaabuka wala tanaasacuu yacni haddii waxa weeyaan laguu tusi lahaa inay fara badan yihiin adiguna aada u sheegi lahayd in colku ka fara badan yahay dee waxa weeyaan ragga qaarkood waxa ku dhici lahaa inay fulayoobaan ama ay baqaan ama arrinkaba ay isku qabtaan war ma gallaa mise weynu iska daynaa allah waxau ihi walaakina allaha yeeshe alle ayaa sallama ay sallamakum min alfashali waatanaazuc ha yeeshee ilaahay ayaa idinka badbaadiyey inaad fashilantaan oo baqataan iyo inaad iskhilaaftaanba rabbi baa idinka badbaadiyey oo wuxuu idinkaga badbaadiyey nimankiiba in laydiin tusay dee waxa weeyaan wax yar oon badnayn waayo inahu alla caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin alla waxau ihi wadkuruu xasuusta id waagi yuriikumuuhum mu'miniintii haddaad tihiin gaalada alla idiin tusayey id xilligiina uu idiin tusayey iltaqaytum aa kulanteen fii acyunikum indhihiina dhexdooda uu idiin tusayey gaalada qaliilan inay yar yihiin uu idiin tusayey wa yuqalilukum idinkana uu idinku yaraynaya haddaad mu'miniinta tihiin fii acyunihim gaalada indhahooda uu idinku yaraynayey muxuu ilaahay sidaa u samaynayey liyaqdiya allah si ilaahay u xukumo amra arin arrinkaasoo kaana ahaaday huwa amarku mafcuulan kii la samaynayo oo ah dee inuu ilaahay xaq iyo baatilka maanta kala muujiyo oo mu'miniintana u hiiliyo gaaladana uu jabiyo oo uu hoojiyo wa ilallaahi ilaahay xaggiisa uunbaa turjacu loo celinayaa alumuuru arrimaha halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay in mu'miniinta laftooda lagu yaraynayo indhaha gaalada si ay gaalada usoo dhiiradaan suuratu aali cimraanna waxaynu ku soo maray inay libinlaabkoodu arkayeen oo mu'miniinta lagu badinaya indhaha gaalada sidee laysku waafajinayaa qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhraa kaafira yarawnahum milayhim ra'ya alcayn waxay gaaladu mu'miniinta u arkayeen inay ku libinlaabayaan isha aragtideeda halkanna wayuqalilukum fii acyunihim waa ku yaraynayaa waxay culimmadu ku jamciyeen ibnu kaiir iyo kayrkiiba in markii ugu horreysay ee waxa weeyaan ay isku soo socdeen qabla almuwaajaha intaanay foodda istarin si aan qolana u waaban oo foodda laysku daro ila ilaahay wuxuu doonayaa arrin u damca inuu dhaco markaa arrinkaasi si uu u dhaco intii aan weli faraha laysla gelin qolo walba qolada kale waa loo yaraynayay si ay ugu dhiirato oo mu'miniinta waa lagu yaraynaya gaalada agtooda gaaladana muminiinta agtooda waa lagu yaraynayay qolo walba qoladii kale kusoo dhiiratay laakiin bacda almuwaajaha markay fooda istareen ayaa gaalada rucbigii iyo argagixi u bilowday oo mu'miniintii looga dhigay inay ku libin laabmayaan oy ka fara badan yihiin markaa libinlaabanka iyo argagaxa iyo farabadnaantu waa bacda almuwaajaha markii foodda ay isdareen ee arrinkii alla u xukumay u dhacay ee uu bilaabmay markaasay taasi dhacday tan hore yarayntuna waa markay isku soo socdeen si aanay u kala waaban oonay u kala noqon allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyo idaa laqiitum markaad la kulantaan fiatan koox fahbutuu koox gaala markaad foodda isdartaan fahbutuu sugnaada oo ha ka cararina wadkuru llaha ilaahay xusa dikran xusid xusidaas oo kaiiran fara badan lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si a u liibaantaan xilligii loogu mashquulka badnaa ayaa dadka waxaa la faray alla inay xusaan si laynoo dareensiiyo marnaba dikriga inaan la daynayn oo la daa'imayo waxaana la tilmaamay guushaba isaga in lagu gaadhayo lacallakum tuflixuun khaasatan fii xaalati alxarbi wa aiicu llaha ilaahay aeeca iyo warasuulahu rasuulkiisa oo walaa tanaasacuu ha iskhilaafina oo fatafshaluu dee haddii aad iskhilaaftaan aad fashilantaan oo fulayowdaan oo watadhaba ay tagto riixukum awoodiinnu ha iskhilaafinoo ha isqabsanina si aydaan u fulayoobin oo cadowgiinna uga biqin awooddiinnuna u baabi'in wasbiruu sabra waayo ina allaha alleh maca saabiriina kuwa sabra ayaa ula jira oo u xoojinayaa walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka soo baxay waa colkii quraysheed ee waxa weeyaan abujahal u wataye bataran liajli batarin kibir iyo qooq darkii kuwii uga soo baxay guryahooda ha la mid noqonina iyo wari'aaa annaasi iyo dadka istusida ay istusayaan darteed u soo baxay oo wayasuduuna dadka ka horjoogsanaya oo ka jeedinaya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya wallaahu allana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitunkii koobay weeyi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii zayana uu qurxiye lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku waa nimankii quraysheed ee colkii abujahal watay ayaa shaydaankii suraaqa ibnu maalig isku soo ekeysiyey uu ku yidhi waan idinla jiraayo socda colkaygi iyo ciidankaygina idin dhabarjabin maayaane wadkuruu xasuusta id waagii zayana uu qurxiye lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku acmaalahum camaladoodii uu u qurxiyey ee dagaalkay ku socdeen iyo cadaawaddii nebi moxamed uu ku taageeray u qurxiyey oo waqaala uu ku yidhi laa haaliba wax idinka adkaan karaa lakum idinka idiinma sugnaanin alyowma maanta min annaasi dadka xaggooda idinkama sugnaanin maanta moxamed iyo asxaabtiisu idinma muquunin karaan wa inii aniguna jaarun ay mujiirun kii idiin gargaarayay idiin hiilinayaan ahay lakum idinka falamaa taraa'at ilfi'ataan labadii col markay is arkeen ay isu muuqdeen ayaa nakasa shaydaankii uu ka noqday calaa caqibayhi cidhbihiisii uu dib uga noqday isagoo qadaadka u socdoon hataa xagga kale u jeedsan oo waqaala waxa uu ku yidhi innii anigu bari'un beri baan idinka ahay minkum idinka innii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarown waxaydaan arkayn oo malaa'igta ah run buu halkaa ku sheegay sadaqaka wahuwa kaduub ilaa abuu hurayraba waa kii aayatulkursida u sheegay innii akhaafu allah laakinahu kadaba fii hada tan been buu ku sheego waa beenaale innii anigu baa uu yidhi akhaafu allah allaan ka baqayaa allana kama baqaya de markaa ta hore run buu ku sheegay waa sadaqaka wahuwa kaduub tanna waxa weeyaan been buu ku sheegay wallaahu alla shadiidu lciqaab ciqaabkiisu waa ka uu daran yahay marka wallaahu shadiidulciqaab matatimatu kalaamihi baa shaydaankan hadalkiisibaa lasii dhammaystirayaa oo waa hadalkii ilaahay inooga xikaayoonaya xikaayatan canhu ma sidaasa mise waa jumla istinaafiya oo hadal ibtidaa'an alla u leeyahay tabaaraka wa tacaala labadaba waa layidhi wallaahu alla shadiidu lciqaab ciqaabkiisu waa ka uu daran yahay wadkuruu xasuusta id waagii yaquulu ay odhanayeen ee ay lahaayeen almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku jiro maradun xanuunku waa maradu shahwa washubuhaat fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada suurat lbaqara bilowgeeda waataynu kusoo tilmaanay yacni maradka inta badan qur-aanka kusoo noqnoqdaa waa laba oo maradu shaki washubuhaat oo kan gaalada iyo munaafiqiinta diintaba in laga shakiyo oo ruuxu aan u yaqiinsan iyo maradu shahawaado dee dadka muslimiinta ee cusaada ah kuwa yacni hawadooda iyo macaasida u iisha ee qalbigoodu u nugul yahay zinada iyo wixii la halmaala waa maradu shahwa laydhah markaa wakhtigay odhanayeen munaafiqiinta iyo kuwa qalbiga ka jiran gara haaulaa marka waladiina fii quluubihim maradun ma sinfi kalaa mise munaafiqiintunbaa lagu sii sharaxayaa in fii quluubihim marad sida raajixa ah cadfigani waa cadfu tafsiir uun marka munaafiqiinta uunbaa fii quluubihim marad oo kuwa la leeyahay waladiina fii quluubihim marad sinfi kaloo cusub maahee waa munaafiqiinta ah wowduna waxay kala dhex gashay bayna almufasiri waalmufasar kii la fasirayo munaafiqiinta ah iyo kii fasirayee qeexaya oo fii quluubihim marad waayo munaafiqiinta lagu sii qeexayaa ana fii quluubihim marad qalbiga inay ka bukaan markaa waxaad custaa id wakti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay odhanayeen iyo waladiina kuwii fii quluubihim marad qalbiyadooda xanuunku ku sugnaa waa munaafiqiinta uune ay ku lahaayeen mu'miniinta gara waxa lugooyoo kadiyey haa-ulaa'i kuwaas mu'miniintay u jeedaane deenuhum diintoodaa lugoy soo dagtay oo iyagoo itaal aan lahayn oon xoog lahayn ayay leeyiin waanu dagaalami diintoodaa lugeyse waa la dabargoynayaa maanta waa munaafiqiintii baa sidaale iyo waxa weyan gaaladii allah waxau ihi waman yatawakal cala allah ilaahay ruuxa tala saarta fa ina allaha alle casiizun kii qaaliben cidina beegsan karinee cid walba isagu ka adag weeyi dee allaha halabada lihina isagaa u hiilinaya kuwa waana u hiiliyey alla waxa weeyaan casiizun mid haalib ah xakiimun oo aan qaldamin oo xukum iyo xikmadba leh alla waxau ihi walow taraa haddaad arki lahayd nebi moxamedow ama qof kastaoo mukhaaaboo khitaabka in lagu jeediya ay u suubato saalix u ahow haddaad arki lahayd id wakti yatawafaa ay oofsanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayaan oo nafta ay ka qabanayaan yadribuuna xaalo ay garaacayaan wujuuhahum wejiyadooda iyo wa adbaarahum dabooyinkoodaba ay garaacayaan oo wayaquuluuna lahum ay ku odhanayaan usoo qadar duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq cadaabka waxgubo dhandhamiya ay ka odhanayaan haddaad arki lahayd hee jawaabkii lowda hadda waa maxduuf ey lara'ayta amran cadiimaa wale waxaad arki lahayd arrin culus oo la yaab badan oon fududayn allah waxau ihi daalika arrinkaas ay daalika almadkuuru min alcadaabi waadarbi cadaabkaa iyo garaaca lasoo xusee lasoo sheegay haabitun mid sugan weeyaan oo ku dhacaya bimaa qadamat bisababi maa shay sababtiisaanu ugu sugnaanaya uu ugu dhacaya kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiinu ay hormarsatay ayuu idinku sugnaanaya oo idinku dhacaya iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laysa aanu ahayn sababteed buu idinku sugnaanayaa bidallaamin ay bidaalimin mid dulmiya lilcabiidi addoommada ka da'bi aali fircawna waxaad tidhaahdaa da'buhum gaaladan quraysheed caadadoodu waxa weeye waa khabar mubtadihiisi maxduuf yahay da'buhum ay da'bu kufaari quraysh gaaladaa quraysheed caadadoodu ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kale weeyi iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey oo kuwa maxaa caado u ahaa waa la tafsiiliyo waa la qeexayaa kafaruu biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisay kuwaasi ka kufriyeen oo fa akhadahum allah dabad ilaahay waxa uu ku qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyaday sameeyeen sababteedaa rabbi ku qabtay waayo ina allaha alleh qawiyun kii awood iyo quwo badan weeye shadiidu lciqaabi ciqaabkiisuna uu daran yahay daalika madkuurkaas ay daalika alcadaab cadaabkaa lasoo sheegay haabitun ismu ishaaruhu had iyo jeer kuwan oo kale waa waxa weeyaan mubtada khabarkiisi maxduufi oo loo soo qadarayo daalik cadaabkaa lasoo sheegay haabitun mid sugan oo dhacaya weeye oo muxuu ku dhacayaa biana allaha bisababi ana allah in alle lam yaku anu ahaanin darteed buu ugu sugnaanayaa mugayiran mid bedelaya nicmatan nicmo doorinaya nicmadaasoo ancamaha ugu nicmeeyey calaa qowmin qolow ugu nicmeeyey xataa yugayiruu ilaa ay iyagu bedelaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugnaaday cadaabkaasi wuxuu ugu dhacayaa ahaanshaha alla ahaaday darteed inaa inuu yahay rabbi mid aan weligii nicmo dadu siiyey ka doorinayn oon ka qaadayn ilaa iyagu ay dooriyaan oo ay isbedelaan iyo wa ana allaha wa bisababi ana allah iyo alle inuu yahay darteed samiicunkii maqal badan caliimun ee ogaal badan ka da'bi aali fircawna waa ta'kiid labaadoo la soo celiyey da'buhum kuwaas caadadoodu quraysheed ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kala weeye iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey oo caadadoodu maxay ahayd waa la caddaynayaa kadabuu waa beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisii ayaa ay beeniyeenoo fa ahlaknaahum dabeed waanu halaagnay bidunuubihim dembiyaday sameeyeen darteed baanu ku halaagnay oo wa aqraqnaa waanu qarqinoo macnaha biyaanu ku hafinay oo ku maanshaynay aala fircawna reer fircawn ninkii fircoon iyo ciidankiisiiba biyaanu ku hafinoo ku halaagnay wa kullun mid wal oo ummadaha lasoo sheegay ka midii kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiina oo dembaabay inna shara dawaab inna shara dawaabbi wax arlada dul socda waxa ugu shar badan dad iyo duunyaba yacni dawaab horaynu usoo maray oo waxa weeyaan kullu maa yadubu calaa wajhi اlardi ina shara اdawaabi cinda allahi sumu lbukm aladiina laa yacqiluun marka ina shara اdawaabi arlada wax dul socda dad iyo duunyaba isku wada dar makhluuqaadka dhulka ku nool oo waxa ugu shar badan cinda allaahi alla agtiisa waxa ugu shar badan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo iimaan la-aantaasay ku go-ayaan oo ay geeri kusoo gaadhaysaa aladiina waa kuwa sharu dawaabkaasi waa la sii sifaynaya ama aladiina kuwii weeye haddaad ka bedesho ama aladiina waa kuwii haddaad ku bayaamiso oo sharu dawaabkaas ayuunbaa la sii caddaynayaa aladiina waa kuwii kuwaa dadka ugu sharka badani caahadta aada la ballantay nebi allow minhum iyaga uma yanquduuna dabeed burinaya cahdahum ballantooda fii kulli mara mar walba ballantooda ka baxaya wa hum iyagu laa yattaquuna kamana dhowrsanayaan ballan burin allana ka baqi maayaan alla markaa waxau uhi fa imaa tadqafannahum kuwaa haddaad ka hesho nebi allow filxarbi dagaal hadday gacantaada ku soo galaan ood ku hesho waa kuwaa ballanta ka baxay fasharid ku kala gee oo ku kala kaxee bihim bisababi cuquubatihim cuquubadaad kuwaa ciqaabta sababteeda waxaad ku kala kaxaysaa man khalfahum kuwa ka dambeeya kuwa aan markaa goobjoogga ahayn ee ka dambeeye gaalada meelaha kala joogta ku kala kaxeeyo ku kala gee lacallahum waxay mudan yihiin kuwaa ka dambeeya yadakaruuna in kuwaan toobaanoo wax ku qaataan eh macnaha kuwan ballanta kaaga baxay gacan hadday kuu soo galaan cashar lama ilaawaan oy dagaal dambe kaga caagaan oonay dibkuugu soo dhicin u dhig si ay maaha kuwan ku hor joogee kuwa ka dambeeye kale ugu cibro qaataan oo aanay ugu soo dhiiran ballanburin alla waxau ihi wa imaa takhaafanna haddii aad ka baqato min qowmin qolo xaggeed haddaad uga baqato khiyaanatan khiyaano qolo ballani idiin dhexayse ballantii inay ka baxaan haddaad uga baqato fambid u tuur nebi allow ilayhim iyaga u tuur ay cahdahum ballantooda u tuur calaa sawaa sinaan korkeed xaal aad ku sugan tahay oo maxaa sinaanta looga jeedaa ay mustawiyan anta wa hum fii cilmi daalik idinkoo adiga iyo iyagu ka siman ogaalka arrinkaa oo maxaa looga jeedaa macnaha qoladii waxaa laga baqay ballantii inay buriyaan waxaa la leeyahay qoladii dagaalun ha iskaga qaadina si aana dee adiga laftaadu khiyaano ugu dhicin waxaad ku tidhahdaa warhooya waxaad ogaataan waa inoo dagaal ballantii waanu ka baxnay markaa ogeysi weeyi si aad adiga iyo iyagu uga sinaataan in ma in markaa wax ballanoo idin xidhin aanay jirin ay dagaal idin tahay oo badheer ay noqoto waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah oo lababa way noqon kartaa oo in nebiga iyo asxaabtiisa looga digaya inay khiyaanadaa ku dhacaan oo laleeyahay haddaad khiyaano uga baqda gaalada inay ballantii kaaga baxaan idinkuna si aan khiyaano laydinku tilmaamin u sheega intaydaan weerar ku qaadin oo waxaad tidhaahdaan ballantii way dhammaatay waa inoo dagaal waxaa kaloo noqon kartaa in allaha laa yuxibu lkhaa'iniin kuwaa ballanta ka baxaya in loo jeedo alla waxau ihi walaa yaxsabanna yaanay u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anfusahum nafahooda yay moodin sabaquu inay ka badbaadeen oo rabbi ka baxsadeen waayo innahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi gelin karaan oo meel walba ilaahay waa ku soo gaadhayaa oo waa kaga aargoosanayaa waxaa lagu fasiray macnaha in looga jeedo intii beder ka badbaaday ee nabadgelyo intay fakadeen ku galay maka yay moodin inay ilaahay ka baxsadeen yay moodin inay ka badbaadeen cuquubadii ilaahay ha ogaadaan meel walba inay ku soo gaadhayso cuquubada rabbi markaa yaxsabannana yacni labadeeda mafcuul ka hore anfusahum usoo qadar ka dambena jumlada sabaquuda uga dhig allah waxau ihi waaciduu u diyaar garaysta lahum gaaladii ma staطactum waxaad awoodaan oo min quwatin awood iyo xoog ah allo waxaa awood awoodaan u diyaar garaysta wa min ribaati اlkhayli fardaha xidhidoodana u diyaar garaysta fardaha loo xidhayo ee loo laylayo ee loo tababarayo dagaalka ilan gaadiid iyo tignika lagu dagaalamo iyagaa ugu sarreeye e turhibuuna xaala aad ku cabsigelinaysaan bihi awooddaa aad u diyaargaraynaysaan aad ku cabsigelinaysaan caduw allaahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum cadowgiina iyo wa aakhariina kuwo kale aad ku cabsigelinaysaan kuwa kale oo min duunihim kuwaa sokodooda macnaha kuwan idin hor jooga aan ahayne gaalada meelaha kale joogta ah si ay idinka waabtaan oo idinkaga baqdaan kuwa kale oo laa taclamuunahum aydaan idinku ogeyn oo allaahu alle yaclamuhum uu og yahay yani halkaa waxaad ka garanaysaa cid waaqica koobi karta bijamiici lwaaqic dee inaanay jirin yani basharka waaqica waxna way kuu muuqan waxna way kaa qarsoonaan markaa dadkan fiqulwaaqica ku talax tegay inay iska dhigaan wax walba inay ogyihiinoo waaqica waa nooc quluwi ah waayo nebi maxamed iyo asxaabtiisi baa lagu leeyahy laa taclamuunahum allahu yaclamuhum iyagoo halkee markaa cilmiga caamkii uga imanaya qofku waaqaca wax ka mid unbuu ogyahay waxa kalena waa ka daahsoon yihi allah waxaa uhi wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min shayin shay a fii sabiili illaahi ilaahay dartii aad u bixisaan yuwafa waa laydiin oofinayaa ilaykum idinkoo waa laydiin dhammaystirayaa walxaal antum idinku laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn oo wanaaggaa samayseen aan laydinka duudsiyeyn oon laydinka nuqsaaminayn wax in laydinku dara mooye haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxa ugu horeeya takhwiifu lkaafiriina bishiddati alcadaabi cinda alixtidaar waxaa gaalada lagu cabsigeliyey cadaabkiiyo cuquubada daran ay la kulmayaan nafta marka laga siibayo oo in malaa'igtii nafta ka qaadaysay si daran oo adag inay uga qaadayaan iyagoo garaacaya oo ficil ahaan waa loo dhibayaa yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum nafsiyanna waa loo bahdilayaa xagga niyadda iyo nafta oo waduuquu cadaab alxariiq hadalka loogu hanjabayaa waa cadaab nafsi ah ruuxana waa ayaandar hadday isugu timaado alcadaabu nafsi waaljasadi jidh ahaanna haddii loo ciqaabo niyad ahaan iyo naf ahaanna loo bahdilo oo loo hadido waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay darbu lamhaali biaali fircawna waman qablahum liliticaadi bihi nimankii fircawn iyo aalkiisii iyo kuwii ka horreeyey ayaa tusaale loogu soo qaatay si loogu hantoobo wax loogu qaato kadaabi aali fircawna waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illaah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu bacdi sifaati lkufaar wa kayfiyati mucaamalatihim waxaa laynoo caddeeyey gaalada qaarkood tilmaamaha xunxun ay leeyihiin iyo qaabka loola dhaqmayo ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yuuminuun aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fi kuli mara gaalada waxaa lagu tilmaamay inay yihiin sharu lbariya khalqiga kuwa ugu sharka badan leh waxaa la tilmaamay in ballanburintu ay dhaqan iyo caado u tahay waxay aayaadkan culimada mufasiriintu tilmaamaan in lagaga hadlayo qisadooda oo ay ku saabsan tahay nimankii yahuuddii reer banu qurayda iyo reer banu nadiir iyo reer banu qaynuqaac saddexdii waxa weeyaan qaybood ee yahuudi ay ka koobnayd qolo walba nebigu marka uu ballan kula gala inaanay la soo dagaalamin cid la dagaalamaysoo nebiga usoo dagaal tegaysana aanay usoo raacin mar walba markay haye yidhaahdaan haddana way kaga bixi jireen oo gaalada quraysheed bay usoo raaci jireen oo dagaalkii axzaab bay usoo raaceen markaa niman ballanburin badan oo ballanburinta lagu imtixaamay ayay ahaayeen nimankaa yahuudeed dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa noocaasa qaabka loola dhaqmayo oo rabbi waxa uu yidhi fa imaa tadqafannahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum lacallahum yadakaruun kuwaa ballanburinta lagu imtixaameed u taagi weyday haddaad dagaal ay gacantaada kuugu soo galaan ood gacanta ku dhigtood u haadeesho nimankaa waxaad ku kala geysaa ood ku kala kaxaysaa kuwa ka dambeeya waxaa looga jeedaa kuwa meelaha kale isku urursanaya ee doonaya inay kuusoo dagaal tagaan kuwa meelaha kale ku urursan waxaad ku kala kaxaysaa kuwan casharkaad u dhigto oo macnaha kuwan ballanburiyey dee cuquubada iyo ciqaabka aad mariso ayaa waxay cibro u tahay kuwa meelaha kale isku urursanaya oo lacallahum yadakaruun man khalfahum ta damiirka u celi waa kuwa ka dambeeya si ay ugu waantoobaan ay wax ugu qaataan ilaa saciidu man wucida bikayri qofka guulaysta caqliga lihi waa ka kayrkii ku cibro qaatee lagu waaniyo marka inay kuwaa kale kuwan ku wax qaataan waxaa kaloo loo tilmaamay haddii uu qolo uga cabsado ballani ka dhexaysa ballantii inay ka baxayaan inuu u sheego si ay ogaalka uga masoobaan oo isku mid u noqdaan uu yidhaahdo war hooya ogaada ballantii inooma jirto waa inoo dagaal eh halkaa waxaa laga qaadanayaa muslimka gaal iyo islaam midna inuu khiyaameeyo looma ogolo waa laynaga xarimay iyagoo gaalo ah ayaa marka ballanburin looga baqo waxaa la yidhi maaha un weerar lama odhan waxa la yidhi horta u sheeg ilan waxaa odhan maxamed wuuna khiyaameeye si aanay taa u odhan horta usii sheeg oo waxaad tidhahdaa war hooya ballantii inoo dhexaysay ma xidhne way furantay waana inoo dagaal marka idinkoo taa ogaalkeeda ka siman dee dagaalkaad ku qaadaysa ku qaad culimmadu waxay yidhahdeen markaa wa imaa takhaafanna waa haddii laga baqo oo haddii astaamo iyo amaarado iyo calaamo tusinaya inay ballantii ka baxayaan ay muuqato weeyaan laakiin aan la hubin haddiise culimmadu waxay yidhaahdeen la hubay hubaal tahay ballantii inay ka baxeen waa la weerari karaa iyadoon lala hadal waase hadday caddaato yaqiin noqoto ballantii inay ka baxeen haddiise laga baqa qaba uun waa in loo sheego si cilmiga iyo ogaalka looga sinaado waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almru biicdaadi lquwa lilacdaa gaalada in loo diyaargaroobo halkani waa muhiim maanta muslimiinta kuwa jihaadka sheegta ee jihaadkoodu aanu sharci ahayn ee fasaadka iyo foolxumada badan usoo jeeday islaamka waxyaabaha foosha xun ay ku dhaqmaan waxaa ka mid ah mar haddii waxaad ka hortegaysaa gaal unu yahay kolaad dhagax ku tuurto kolaad far ku fiiqdo adigu sababta la kaalay oo ku dhaqaaquun adoon u aaba yeelayn cadowgaaga tiradiisa iyo awooddiisa iyo hubka saanada uu sito taasina waa caqli xumoo diin iyo sharci iyo caqli midna ma aha waayo haddii cadowga aan loo diyaargaroobeyn oo kolaad dhagax ku tuurta lagu dhaqaaqaya uun maxaa saddex iyo tobankii sannadood ee nebi maxamed maka joogay loo odhan waayey ku dhaqaaquun aduu fartun ku fiiqannakaa kuu gargaariye maxaa loogu diiday jihaadka maxaa markuu madiine tegey ee uu helay xarun u ka duulo iyo cudud ciidan iyo waxa weeyaan hub markuu helay maxaa loogu ogolaaday waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka muslimkii gaalka uu la dagaalamayay kasoo horjeeda dee wuxuu haysto wuxu dhigmo waa inuu haysto haddaad tirada akay baan kala hortegayaa b fifty twogii iyo sawaariikhdii iyo gujiskii iyo waxa weeyaan maraakiibtii dee waa caqli xumo diinna ma aha caqlina ma aha imika halkan waxaa la amray wa acidduu lahum ma staactum min quwa wax alla waxaad xoog iyo awood kartaan u diyaargaraysta gaalada nebigu sala allahu alayhi wasalam isagoo mimbarka saaran sida xadiidka cuqbat ibnu caamir uu warinaya saxiixeynka ku sugan waxa uu yidhi alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu saddex jeer buu ku celiyey war hooyaay baraaruga xoogga iyo awooddu waa ganista nebigu sala allahu alayhi wasalam halkaa wuxuu ku tilmaamay xoog inuu yahay ganista la ganaya wax markaa waxaa la ganaya warmaha iyo waxa la midkay ahaaye laakiin ramyigaas muxuu ku dhacayaa ilaa maanta waxa la ganayo haddii diyaarad laga ganayo haddii markab laga ganayo haddii gaadhi laga ganayo haddii gacanta laga ganayo alaa ina alquwata aramyu marka maalintaas haddii warmaha iyo seefaha ay ku tababarteen maxaa maanta lagaa doonaya dee diyaaraddii inaad ku tababaran tahay oo markabkii aad ku tababaran tahay oo gaadhigii aad ku tababaran tahay oo afantarigii iyo lugtii aad u tababaran tahay ayaa lagaa doonaya marka alaa ina alquwata aramyu waxaa soo gelaya maalintaa waxaa la ganayo inaad garanaysaan aqoonna aad u leedihiin dee maalintuu nebigu lahaa alaa ina alquwata aramyu dee waran bay ahayd iyo seef maantana waa maxay dee waa sawaariikhdaa cirkiiyo dhulka dee haddaad tiraa sawaariikhdaa waxaan kala hortegayaa anuu dhagaxaan iyo aake iyo kalashinkoof dee waxay noqonaysaa xikmad daro iyo diin daro iyo ummaddii oo la halaagayo oo jar looga tallaabsanayo wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allah gaadiidka xilligaa lagu dagaalgelayey dee farduhu ahaa dee fardihii diyaargaraystaa la yidhi maanta maxaa lagu dagaalgelaya sow diyaarada iyo maraakiib iyo sawaariikh iyo gujis maaha dee kuwa waa inaad u diyaargarowdood aqoon u yeelato turhibuuna bihi caduw allaahi wa caduwakum waxaa la yidhi taasood ku cabsi gelinaysaan cadowgiina iyo cadowga ilaahay maxaa halkaa laga qaadanaya in dadka mu'miniinta ay taagan yihiin heer cadowgoodu ka haybadaysanayo wax isaga tirinayo haddaan cadowga waxba iskaga kaa tirinayn oon isagoon kuba soo gaadhin saaruukhiisa iyo fariintiisu ay gurigaaga kugu imanayso oo idaan isagii isbaarkaynba inuu kaa baqda daaye dee muxuu iskaga kaa tirin marka yacni halkan waxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta ah waxaa la amray dhaqaaquun lama odhan caqli xume eh wa acidduu lahum ma statactum min quwa ummadda islaamka markaa maanta maxaa u yaalla jihaadku waa xaq oo gaaladan jihaadka doonaysa in manaahijtii tacliimta ummadda islaamka laga saarana dee been bay isku sheegayaana aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama jihaadku waa baaqi ilaa qiyaamaha waana laga xoog roonaan ilaa yahuudda maanta la kari laayahay dhagaxa iyo geedka intay ku dhuuntaan waxa weeyaan geedkiiyo dhagaxa ay hadlaan oo yidhaahdaan yaa muslim tacaala haada yahuudi waraa-i tacaala faqtulhu muslimow kaalay yahuudi baa gadaasheeda ku dhuumanaya kaalay dil heerkaasay gaadhi doonaan aakhiru zamaanka marka dee cidhibta horta islaamkaa leh oo gaalo waa laga guulaysan jihaadkuna waa baaqi oo baabi'i maayo laakiin maxaa laga doonayaa muslimiinta hadday dowlada yihiin hadday mujtamacaad yihiin hadday shicib yihiin hadday culimo yihiin hadday cuqaal yihin maxaa laga doonayaa dee jihaadkaas niyaddana horta inay ku hayaan oo man maata walam yuxadid nafsahu bilghaswi maata calaa shucbatin min anifaaq ninka dhinta ninka dhinta isagoo waxa weeyaan aan duulin naftiisana weligii aan duulaan ugu sheekayn oo niyoonin dee nooc nifaaqu ku dhimanaya marka ruuxa muslimka ama waa mujaahid jihaadkaba ku jira ama wuu niyeysan yaho wuxuu ogyahay jihaad inuu iman doono goor ay timaadaba laakiin maxaa la doonayaa dee diyaargarowgiisii hubkiisii in la diyaarsado ciidankiisii la diyaarsado waxa weeyaan saanadiisii military aqoontiisii la yeesho wa acidduu lahum ma stadactum min quwa diyaargarow baa ummadda islaamka la amray maantana dowladihii islaamka ee ummadaha islaamka hogaamin lahaayee u diyaargarayn lahaa maxaa xaalkoodu yahay dee waynu ognahay xaalkooda gaalkii lala dagaalamayay ayaa hubka ka sugaya oo muxuu siinayaa gaalku ma waxay kula tahay wax laysaga celiyo inuu siinayo waxay ka baxaan ee aan naf lahayn bay dee usoo tuurtuurayaan waxaanay odhanayaan annakaa idin ilaalinana si ay shidaalkooda iyo baatroolkooda u gurtaan iyagaa ilaalinaya waxoogaa yarna dee way kusoo tuurtuurayaan oo ay dadka ku fiiqfiiqaan laakiin hubay wax isaga celiyaan inuu gaalsiiyo dee suurtagal ma ah marka maxaa matluubku yahay ummadda islaamku inay ka fakerto iyadu inay aqoontii yeelato masaanicdii iyo warshadihii wax lagu sameynaya ay aqoonteedii yeeshaan iyagu ay bartaan oo naftooda ay diyaargareeyaan hadday niyaddaa la yimaadaanna horena islaamku isagaa hoggaanka u hayey oo aqoonta cidda ugu horraysay ee ilbaxnimadu islaam bay ahayd maanta hadday niyadeeda la yimaadaanna iyagaa hormood noqon oo hoggaanka qaban laakiin dee mushkiladdu maanta waxa weeye diintoodiina way ka tegeen diyaargarowna kuma jiraan gaalay hoos fadhiyaan oy gacmihii hoos dhigteen laakiin wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum kuwa maanta jooga hadday garan waayaan sharafka diinta ilaahay wuxuu soo saari kuwa garta oo diinta u gargaara waana xaqiiqo waalcaaqibatu litaqwa siduu doonaba gaal ha isku qaadqaado cidhibta dambe islaam baa leh waana imanaysaa waynu ictiqaadsannahay nebi maxamed baa sheegay sala allahu calayhi wasalam inaan xaalku sidan ahaanayn laakiin waxaa la doonayaa uun qofka muslimkii inuu niyoodo isagu inuu noqdo ka sharafka iyo cisadaa gaadhaya hadduuse garan waayo cid garatu ilaahay keenaya allah waxau ihi walow taraa haddaad arki lahayd nebi allow id wakti yatawafaa ay oofsanayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay almalaaikatu malaaigtu ay oofsanayaano nafta ka qaadayaan yadribuuna xaalay garaacayaan wujuuhahum wejiyadooda iyo wa adbaarahum dabooyinkoodaba ay ka garaacayaan oo wayaquuluuna lahum ay ka odhanayaan duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay lmuxriq cadaabka wax guba dhandhamiya dalik ay alcadaab cadaabkaa la soo sheegay iyo garaacistaasi xaasilun wuxuu ugu xasilayaa uu ugu sugnaanayaa bimaa qadamad bisababi maa shay sababtii kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiinu iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laysa aanu ahaanin sababteeda bidallaamin kii dulmiye lilcabiidi addoommada dallaam waa amhilatu mubaalago laakiin waxaa la yidhaha halkan oo kale amhilatu lmubaalaga laysa fii baabihi oo dulmi badani looma jeedo ilan dulmi yar iyo ku badan midna ilaahay malow labadaba waa ka nasaanye waxaa looga jeedaa uun aslu dulmi baa laga anfiyaya dulmiba inaanu ku sifaysnayn haba yaraatee mid yar iyo mid badan toona allah waxau ihi ka daabi aali fircawn da'buhum nimankaa gaalada quraysheed caadadoodu ka daabi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kale weeye iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kafaruu waa ka gaaloobeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisii tansiiligahaaye rabbi uu soo dejiyey iyo kuwa takwiiniga ee makhluuqaadka waaweyn ah intaba waa beeniyeen oo fa akhadahum ullah ilaahay wuxuu ku qabtoo ku ciqaabay bidunuubihim dembiyaday sameeyeen sababtiisa waayo ina allaha alleh qawiyun kii xoog iyo awood badan weeyi shadiidu lciqaabi ee ciqaabkiisu uu daran yahay daalika ay alcadaab cadaabkaa la soo sheegay haabitun waxa uu ku sugnaaday oo ugu dhacayaa biana allaha bisababi ana allah in alle lam yakun aanu ahaanin sababteeda mugayiran kii doorinaya inaanu ahaanin alleh nicmatan nicmo nicmadaasoo ancamaha uu ugu nicmeeyo calaa qowmin qowm xataa yugayiruu ilaa ay dooriyaan oo iyagu bedelaan maa bianfusihim wixii nafahooda ku sugnaaday iyo wa ana allaha wa bisababi ana allah iyo in alle uu yahay darteed samiicun kii maqal badan caliimun oo cilmi badan aayaddanna rabbi wuxuu ku tilmaamay in sunnatullah ay ku dareertay walan tajida lisunati illaahi tabdiila in haddii alla qolo u nicmeeyo nicmadaasi ha noqoto mid diineed ama mid dunyo ilaahay marnaba inaanu nicmadaa ka qaadayn ilaa iyagu ay naftooda waxa ku sugan dooriyaan oy bedelaan oo hadday markii hore haddii inta ilaahay barwaaqo iyo ladnaan iyo khayr u siiyey iyagoo toosan dee iyagu toosnidii iyo aacadii ay macsiye iyo dembi ku bedelaan dee nicmadii ilaahay waa ka daadinayaa oo ammaankii cabsiguu ugu bedelayaa nolol wanaagiina cuquubo iyo gaajo marka yacni nicmadu ha ama ha noqoto mid adduunyo oo nolol wanaagsan iyo barwaaqaha ku noolaadaan ama mid diineed ha noqoto iimaan iyo camal saalixa iyo istiqaamaha ku sugnaadaan wixii ummadi khayr iyo nicmo ay ku sugan tahay diin iyo duunyaba ilaahay kama qaado ilaa iyagu ay isbedelaan oo wanaaggay ku sugnaayeen intay ka zuulaan xumaan ay ku bedelaan oo nicmada alla uu siiye ay dafiraan oo ka gaaloobaan ilaahay nicmadiisii markay iyagu isbedelkaa sameeyaan ayuunbaa ilaahayna wixii uu siiye ka bedelaya in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim aayaddaa kaley la mid tahay ilaahay dad waxay ku sugan yihiin kama zuuliyo kama bedelo ilaa iyagu naftooda waxa ku sugan ay bedelaan waxaa kaloo halkan culimmadu ka qaadataa ana takyiira yabdau min cindi annaas aw min cindi lmujtamac isbedelku madaxda kama bilowdee mujtamaca iyo mijugu ka bilowdaa waa sunno khaldan oo la dabarogay in isbedelka xagga sare saqafka laga bilaabo gurigu halkuu ka bilaabmaa gurigu dee seeskaa laga bilaabaa dadka maanta joogaana dee siyaasad iyo kursi doonkii muxuu ku kalifay waa kursiga iyo madaxweynuhun bay arkayaan ma garanayaan xataa madaxweynahan lagu karbaashayo sababtiisu inay tahay mujtamacan fasaahaday marka waxa wax ka saxmaan ee ay ka bedelmaan waa seeska hoose waa mujtamaca in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay mu odhan xataa yugayiruu maa bilxukuumaat ilaa maamulada ay bedelaan laakiin waxa u ihi xataa yugayiruu maa bianfusihim naftooda ilaa ay bedelaan marka isbedelku halkuu ka bilaabmaya naftaadu ka bilaabmaya ubadkaaguu ka bilaabmaya ooridaadu ka bilaabmaya adoo adigii faasida ayaad madaxweyne iyo kursida haysa aduu ishagaaji naftaada hagaaji gurigaaga hagaaji ubadkaaga hagaaji markaad mujtamaca hagaajiso madaxweynaha iyo maamulkuna wuu hagaagayaa waayo madaxweynuhu cirka kama soo dhaco dhulkana kama soo baxo mujtamacanunbuu ka dhashaa mujtamaca faasidka ah madaxweyne faasida lagu salidaa mujtamaca saalixa ana madaxweyne saalixa ilaahay u keena marka ummaddu siday tahay unbaa xukaamteedu tahay laakiin dariiqiibaa inaga khaldamo kursi iyo madax mooye nafteenna ma eegano nin isagii faasid oon hagaagsanayn ayaa madaxii eegaya maxaad kaa ka eegaysaa adaa faasida aduu hagaag haddaad aduu hagaagto kanna wuu hagaagayaa marka waa sunnadii oo la cagsiyo oo la dhalanrogay oo dhinaca kale lagaga yimid allah waxau ihi kadaabi aali fircawna waladiina min qablihim dabuhum kuwaa gaalada quraysheed caadadoodu waxa weeye kadaabi aali fircawna fircoon aalkiisii caadadoodii oo kale weeye iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu waa beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii ayaa ay beeniyeenoo faahlaknaahum dabeed waanu halaagnay bidunuubihim dembiyadoodii baanu ku halaagnay oo aqraqnaa waanu qarqinay aala fircawna fircoon aalkiisii iyo atbaacdiisiina biyaanu ku hafinay wa kullun mid wal oo kuwaa lasoo sheegay ka mid ahi kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiin oo dembaabay ayay ahaayeen allah waxau ihi ina shara dawaabi wax dhulka dul socda waxa ugu shar badan cinda allahi alla agtiisa aladiina kuwii ayaa u shar badan kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan aladiina waa kuwii kuwaa sharu dawaabku caahadta aada la ballantay nebi allow minhum iyaga uma yanquduuna dabeed burinaya cahdahum ballantooda fii kulli mara mar walba burinaya oo ka baxaya kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqu minhum wahum iyagu laa yattaquuna allana kama baqayaan ballan burinna ka dhowrsan maayaan faimaa tadqafannahum haddaad haddaba ka hesho filxarbi dagaal dhexdii kuwaa haddii aad ka hesho gacantaada soo galaan fasharid ku kala geey oo ku kala kaxee bihim iyaga man khalfahum cidda ka dambaysee gadaashooda ee is urursanaysa kuwaa ku kala geey oo ku kala kaxee oo kuwan waxa ku dhaca kuwaasi ha ku kala tagaan oo ha ku cibro qaataan lacallahum waxay mudan yihiin kuwaasi ama lacallahum si ay kuwaasi yadakaruuna u waantoobaan ay likay yadakaruu marka lacallahum damiirka ku jira man khalfahum ta u celi oo lacallahum yadakaruuna kuwa ka dambeeya si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wa imaa takhaafanna haddaad ka baqda nebi allow min qowmin qula xaggood haddaad uga baqato khiyaanatan khiyaamo fanbid utuur ilayhim iyaga cahdahum ballantooda utuur ballantooda calaa sawaa sinaansho xaal aad ku dul sugan tahay aad ka siman tihiin ogaalka ballantii inaanay xidhnayn oy furantahay oy dagaal tahay waayo in allaha alle laa yuxibu alkhaa'iniina ma jecla kuwa khaa'imiinta ah walaa yaxsabanna yaanay u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anfusahum nafahooda yay u malaynin sabaquu inay ka baxsadeen oo ka badbaadeen alle waayo inahum iyagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajsi gelin karaan meelna kagama badbaadi karaan oo waa kuwii kka firxaday beder ee ka nabadgalay yay moodin sidaa inay ku fakadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisii waa daba socdaa oo ka zuuli maayo waaciduu u diyaar garaysa lahum iyaga gaalada ma statactum wixii aad kartaan oo min quwatin xoog iyo awooda iyo wa min ribaati alkhayli iyo fardaha xidhitaankooda jihaadka loo xidhayo u diyaar garaysta turhibuuna xaalatin kuwii ku cabsigelinaya bihi icdaadka iyo diyaargarowga aada u diyaargaroobaysaan caduwa allahi ilaahay cadowgiisa iyo wa caduwakum cadowgiinaba iyo wa aakhariina kuwa kale kuwaasoo min duunihim ay min hayrihim aan kuwan ahayn iyo kuwo kale oo aan kuwan ahayn oo kuwa meelaha kala jooga ah si ay iyaguna uga cabsoodaana uga cabsigelisaan kuwaasoo laa taclamuunahum idinku aydaan ogeyn oo allahu alleh yaclamhum uu ogyahay wamaa tunfiquu min shay waxaad bixisaan waxaa la tilmaamay xooggii oo tobabarkii ah waxaa la tilmaamay gaadiidkii la adeegsanayay waxaa la tilmaamay xoolihii jihaadka u baahnaa wamaa tunfiquu min shay waayo xooggiiyo xooluhuna ma kala maarmaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay un ah fii sabiili illaahi ilaahay dartiiyo jihaadkana aad ku bixisaan yuwafa waa laydiin dhammaystirayaa ilaykum idinka wa antum laa tudlamuuna idinkoon laydin dulmiyeyn oo waxba aan laydinka nuqsaaminayn xaqiina intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online